faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya duqayn ay duhurnimadii shalay guutada madaafiicdaee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku weerareen xerada xalana oo ay degan yihiin safaaradaha dowladaha reer galbeedka qaarkood shirkado calooshoodu shaqeesayaal ah iyo taliska ciidamada shisheeye amisom ila wareedyo ayaa inoo xaqiijiyay in duqayntaasi ay ka dhasheen khasaare bashari ah iyo burbur soo gaaray mid ka mid a dhismayaasha halkaa ku yaala duqaynta ayaa sababtay dhaawac laba sarkaal oo caddaan ah waxaana sidoo kale ay dhulka la sintay mid ka mid a dhismayaasha ku yaala taliska xerada xalane madaafiicdii shalay ayaa si aad ah looga maqlayay xaafado ka tirsan degmooyinka wadajir iyo waaberi ee gobolka banaadir xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay war rasmi ah ku sheegtay in duqaynta lala helay bartilmaameedyadii loogu tala galay xerada xalane ayaa marar badan martigelisay duqaymo nuucan ah tan iyo markii ay qabsadeen shisheeyaha waxaana la xasuustaa in bishii lasoo dhaafay sidan oo kale madaafiic lagu weeraray waxaana goortaas shaqada laga eryey taliyihii saldhigga degmada wadajir dhanka kale milatariga mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah ku qaaday fariisimo askarta dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose mid ka mid ah weeraradan habeendheelmadka ah ayaa lagu kadiyey ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan bariire iyadoona in muddoa uu socday dagaalka waxaa jira khasaare gaaray askarta dowladda federaalka walow aanan faahfaahin dheeraad ah aanan ka helin weerarka labaad ayaa lagu qaaday fariisimo ay ciidamada uganda ka samayseen degmada owdhiigle ee wilaayada shabeellaha hoose waxaana la rumaysan yahay in dagaalkii xalay ciidamada uganda lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawacintaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si joogta ah u weerarta ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka